wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland waxay qayb ka ahayd kulan ay isugu yimaadeen rugta ganacsiga warshadaha jubbaland maamulka degmada kismaayo iyo saraakiisha amniga kaas oo lagu daafurayay toddobaadkan nidaaminta gaadiidka dadweynaha oo loo kala qaybinayo loona samaynayo calaamado kala duwan oo a e b ah maamulka degmada kismaayo ayaa waxa uu bilaabay diiwaangelinta gaadiidka nooca loo yaqaana b lka iyo tagsiga guddoomiyaha degmada kismaayo iyo weliba mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay kulanka ayaa waxay sharaxeen muhiimadda uu leeyahay nidaaminta gaadiidka dadweynaha wasiirku xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland mudane aadan xirsi oo kulankaasi qayb ka ahaa ayaa sheegay in nidaaminta gaadiidka dadweynaha ee b lka iyo tagsiga ah uu keeni doono sar ukac dhaqaale iyo weliba xal uhelidda shilalka gaadiidka waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa maamulka degmada kismaayo oo maalinba maalin ka dambeeya ku tallaabsanaya horumar muuqdo oo baaxaddiisu ay aada u sarrayso oo uu u dambeeyo midkan hadda aan u fadhino maanta ee ah nidaaminta gaadiidka dadweynaha sidaad og tihiin magaaladan waa magaalo magaalo ganacsi ah marna caasimadda kumeelgaarka ahayd ah waa magaalo kobcaysa waa magaalo gaadiidkeedu uu aada isu tarahayo oo magaalo takad leh ah si marka loo nidaamiyo gaadiidka iyadoo aan ognahay xaaladda maanta dalka uu ku jiro gaaraan annaga reer jubbaland xaalado amni aan ku jirno waa barnaamij aad iyo aada u anfacaya xagga amniga iyo xagga dadweynaha waxaan bogaadinaynaa in gaadiidka dadweynaha loo sameeyo astaamo u gaar ah sida ay sheegeen maamulka degmada e iyo b ama ba iyo ta si loo kala ogaado gaariga tagsiga ah gaariga caadiga ah raaxada ah gaariga b lka ah ayaguna ay u kala yeeshaan shifti ama nidaam maalinla ah ee maalin b maalin waxay naga saacidaysaa xagga amniga waxna hadda dhaqaalaha iyo daqliga soo gelahaya gaadileedu waxba uma dhimahayo waxaan rajaynaynaa inay soo dhoweeyaan oo ay bogaadiyaan oo ay ku shaqeeyaan awaamiirta degmada si kastaba ha ahaatee arrintan ku saabsan in gaadiidka ka shaqeeya gudaha magaalada kismaayo ee tagsiga beelka laga dhigay a e b ayaa la filayaa inay yaraan doonto jaamka iyo mashquulka badan ka jiro waddooyinka kismaayo halka darawallada gaadiidka noocyadiisa kala duwan la filayo in iyaguna ay ka bixi doonaan cidhiidhiga waddooyinka iyo weliba suuqxumada ay sheegaan